diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa duqeeyey saldhig ay xootiyiintu ku leeyihiin dalka yemen waxayna soo ridayaan qaar badan oo ka mid a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xuutiyiinta taasoo ah tallaabadii ugu dambeysay ee lagu ilaalinayo marinbiyoodka caalamiga ah madaxa taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa ka digaya in dadaalladaas oo keliya aanay joojinayn weerarada xuutiyiintu ku qaadayaan gaadiidka maraya biyaha badda cas jenaraal erek kurila ayaa yidhi runtii waxaa ugu muhiimsan in la hor istaago awooddooda ay iiraan dib uga soo heli lahaayeen agabka dagaalka xuutiyiintu iyagu ma dhisaan way isu geegayaan marka alaabta loo keeno iyagu ma sameeyaan mashiinnada iyo agabka kale ee gantaalladu ay u baahan yihiin jenaraal eric kurilla ayaa su'aalo adag kala kulmay xildhibaanno sheegay in iiraan aanay la kulmin cawaaqibka ay mudan tahay mudanayaashaasna waxaa ka mid ah senator dan sullifan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga sullifan ayaa yidhi laakiin ma muuqato in ay saamaynaysaba jenaraal eric kurilla taliyaha taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa isagoo u jawaabaya yidhi waxaan u malaynayaa in aanay la kulmin cawaaqibka dhibaatada senator dan sullifan ayaa weydiiyey taliyaha haddii uu jiro markab ay leeyihiin iiraaniyiinta oo ah nooca waxbasaasa oo bixinaya macluumaadka wax lagu weerarayo si loo bartilmaameedsado badmaaxayaal ka socday alaska iyo north dakota maxaad u dejin weydeen markabkaas hase ahaatee taliyaha ayaa ku jawaabay waxaan bixinnaa xulashooyin kala duwan sidoo kale waxaan qiimaynaa halista ka dhalan karta tallaabo walba sullifan ayaa mar kale yidhi okey mar walba waxaan ka hadalnaa in xaaladdu ay sii ballaadhato iiraaniyiintu maana iyagu xaaladda uga sii daraynin ururka xamaas ayaa weerar ku qaaday israa'iil iyaga oo dilay boqolaal u dhashay israa'iil halka ay gacanta ku hayaan ilaa lix qof oo u dhashay maraykanka taas beddelkeeda israa'iil ayaa weerar ay ku dhinteen kumanaan qof waxay ku qaadeen marinka khaza tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyey kooxda xuutiyiinta ee gacansaarka la leh iiraan ayaa bilowday weerarro ay ku qaadayaan maraakiibta ganacsiga iyaga oo weerarkoodii ugu dambeeyeyna ku dilay ilaa saddex badmaaxe kooxaha gacansaarka la leh iiraan ee ku kala sugan siiriya iyo ciraaq ayaa in ka badan boqol iyo toddobaatan weerar waxay ku ekeeyeen ciidamada maraykanka ee ku sugan gobolkaas iyaga oo dilay saddex askari oo maraykan ah oo ku sugnaa dalka urdun jenaraal kurilla ayaa u sheegay sharci dejiyaasha maraykanka khamiistii inay jireen wicitaanno dhowr ah oo kala duwan oo la sameeyey ka hor weerarkii askarta maraykanka lagu laayey hase ahaatee wuxuu sheegay in jawaabtii uu maraykanku bixiyey ay ku jirtay in ay dileen taliyihii kooxda al-kataa'ib xisbullah in ay cabsi gelisay kooxahaas waxaan u malaynayaa in ay tallaabadaasi u dirtay farriin adag oo cabsigelin ah mana jiro wax weerar ah oo ciidamadayada loo geystay laba-iyo soddonkii maalmood ee ugu dambeeyey waxaanse idiin sheegi karayaa in cabsigelintaasi ay tahay mid wakhti gaaban soconaysa admiraal mark montegomery oo howlgab ah ayaa ka digaya in la xisaabtanka iiraan ee sahayda ay xuutiyiinta siinayaan ay tahay in ay ka horrayso inta aan maraykanka difaacaya biyaha caalamiga ah la dhaawicin ma aha inaan sugno inta la duqaynayo markab maraykan ah si loo qaado tallaabo adag oo ka dhan ah iiraan iyo sahayda ay siiso xuutiyiinta iiraan ayaa beenisay inay xuutiyiinta siiso wax hub ah inkasta oo marar badan lagu celceliyey caddaymo liddi ku ah oo ay ku jiraan hub ay iiraan u wadda yeman oo ay qabteen ciidamada maraykanku